بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله waxaan ku dhex jirnay kitaabkii aclaam sunnat almanshuura lilxaafid alxakami raximah ullah casharkaana wuxuu noqonayaa casharka afartan iyo shan waxaynu ku sharaxaynaa su-aasha soddon iyo sagaal waxaynu ku dhex jirnay tacriiftii iimaanka waatuu iimaanka inoogu tacriifiyey qowlun wa camal waxa weeye yaziidu biaaca wayanqusu bilmacsiya wayatafaadalu ahluhu fiih marka su-aashii labadii su-aalada hore wuxuu inoogu sheegay inay maxaa u daliila qowlun wa camal haddana wuxuu ina yidhi maxaa u daliila ziyaadat liimaani wa nusqaanihi wuu soo marnay jumlada ugu dambaysa tacriifta ayuu halkan su-aal ka dhigay waxa uu yidhi ma daliilu maxaa u daliila calaa ana ahla aliimaani waxa weeye iimaanka calaa tafaaduli ahli liimaani fiih ma daliilu calaa tafaaduli ahli liimaani fiih maxaa u daliila dadka mu'miniinta ah inay kala iimaan badan yihiin oo kala sarreeyaan oo tafaadul iyo darajaad ay kala yihiin waayo waa tii aynu sheegnay inay ahlu bidaca qaar yaraadeen waxa weeye iimaanku waa sawaa oo waxa weeye qofka caasiga ah iyo nebi maxamed oo isku iimaan bal qaar baa yidhi jibriil iyo aniga iimaankaygu waa isku mid taasuu radiyaya marka marka ahlu sunna waljamaca waxay qabaan tacriiftaas saxiixa ah aliimaanu qowlun wa camal yaziidu biaaca wayanqusu bilmacsiya wa tafaadula ahlihi fiih atafaadul macnaha inay kala sarreeyaan oo kala iimaan badan yihiin ahluliimaani daliilkeedu waa maxay sheekh wuxuu u keenay laba aayadood iyo laba xadiid oo waxa weeye ayuu keenay aayadda koowaad waxa uu yidhi wuxuu u daliishaday qowluhu tacaala wasaabiquuna asaabiquun ulaa'ika almuqarabuun fii suurati alwaaqica allah subxaanah wa tacaala markuu ka sheekeeyey wa kuntum aswaajun halaatha fa asxaabu lmaymanati ma asxaabu lmaymana wasxaabu lmash'amati ma asxaabu lmash'ama wasaabiquuna asaabiquun baa leyi ulaaika almuqarabuun marka dadkii saddex baa loo qeybiyey asxaabu lyamiin dad la yidhaahdo waa sida mu'miniintu u badan yihiin oo ahlu janna ah oo waa fasiri doonaa wanaaggoodii ka soo baxay waa dadka wanaaggii laga rabay ka soo baxay iimaan la yimid waxa weeye waajibkoodii gutay wanaaggii ku dadaalay waa asxaabu lyamiin asxaabu shimaalna waa dadkii waxa weeye dulmiga la yimid oo markaa waxa weeye dulmigoodii naar ku galay ama ha noqdo markaa dee kufri ama duuna kufri dulmigoodii wixii naar ku galay baa asxaabu shimaal laga wada waxaa kaloo markaa laga hadlay saabiqiintii kuwii hormaray oo dheereeyey oo muqarabiinta ah kuwa waxay yidhahdeen culummadu tafaasiir badan baa ku jirta qaar waxay yidhaahdeen waa raggii ugu horreeyey oo nebiga is rumeeyey sida abubakar iyo raggii lahaa cumar iyo raggaas cali iyo raggii ugu horreeyey nebiga rumeeyey waa oo u hormaray islaamka ayaa qaar ku fasireen qaarna waxay yidhaahdeen waa marka ummaddeennaa laga hadlayo qaarna waxay yidhaahdeen maya waa dadkii hijrada u hormaray oo soo haajiray qaar culummada waxay yidhaahdeen waa man salla alqiblatayn lix iyo tobankii bilood oo madiino waxa weeye iyo wixii ka horreeyey wixii islaamay weeye oo madiina baytulmaqdis loo tukanayey oo beder iyo jihaadyada la galay calaa kulli xaal marka saabiq waa qofkii khayrka u dheereeyey oo u hormaray ayaa saabiq laya ulaaika almuqarabuun macal shaahidku waxa weeye marka asxaabu lyamiin waa ahlu janna asaabiquunna waa ahlu janna laakiin waa kala derajo sarreeyaan oo suuradda aakhirkeeda ayaa lagu sheegay qofku markuu dhimanayo fa amaa in kaana min almuqarabiin fa rawxun wa rayxaanun wa jannatu naciim ayaa la yidhi marka wanaagga markuu dhimanayo ee qofku saddex baa loo qeybiyey markii qofka naftu ka dhacayso qof waxaa min almuqarabiin ah malaa'ig baa u imaanaysa waa la soo dhoweynayaa waa loo bishaaraynayaa farrawxun ay wax ku farax geliya farxad iyo naciim iyo barwaaqaad leedahay baa leeyi iyo wa rayxaanun udug waxyaalaha carfaya ayaad leedahay rayxaantu waa geedaha geedkan carfaya oo waxa weeye soomaaliduba rayxaan bay u yaqaaniin oo uduga badanoo raashinka iyo lagu daro aad u carfaya wa jannatu naciim iyo jannadii naciim halkaa ku raaxaysatid naciimuljanna ayaad leedahay idan darajo aad u sarraysa waa kabacdi baa la yidhi wa ama in kaana min asxaabi lyamiin markuu dhimanayo hadduu yahay asxaabu lyamiin fa salaamun laka min asxaabi lyamiin salaam baa kuu sugnaatay oo waxaa ku soo dhoweynaya oo ku salaamaya asxaabulyamiinkii ahlu jannada ahaa ama nabadgelyaa kuu sugnaatay oo salaamu nabadgelyo lagu fasiro nabadgelyaa kuu sugnaatay aad naar iyo dhibaato ka nabad gashay oo waxaad ka mid tahay asxaabulyamiin idan labadaa darajo iyagoo labaduba jannadii galay ayay kala sarreeyaan oo darajaad kala sarreeye ay yihiin wa wuxuu kaloo shiikhu sheegay oo uu deliishaday aayadda kale fa minhum daalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum saabiqun bilkhayraat horta intaynu taa ka ha aayaddaas ayuu deliishaday shiikhu fi suurati faatir bilowgeedu wuxuu ahaa uma awrathna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina markii laga soo sheekeeyey qisooyin badan ayaa waxaa la yidhi waxa oo nabiyullaahi muusa ayaa laga hadlayay uma awrathna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina waa mu'miniintii marka kulligood waa mu'miniin baa layidhi kulligood saddexdan sinfi oo la sheegayba waa mu'miniin baa lagu fasiray waxaa ka mid a marka fa minhum daalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum saabiqun bilkhayraat saddexdan tafsiir marka markay caaisha fasiraysa waxay leedahay wa minhum saabiqun saabiqu waxa weeye waa raggii hore oo diinta u dadaalay oo diinta u degdegay oo waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam rumeeyey oo abubakar iyo raggaasa saabiqiintu ah ragga muqtasid oo diintii saas ugu taagnaa oo nebigu janno ugu bishaareeyey oo saa ku dhintay muqtasidkuna waxa weeye waa kuwii mu'miniintaa oo saxaabadii iyo wanaaggii oo nebiga dariiqiisii ku taagnaa oo saa ku dhintay daalimun linafsii bay tiri waa mithlii wa mithlakum waa tawaaducaysaa laakiin iyadu waa gabdhihii saabiqiinta ah laakiin waa tawaaducaysaa waa aniga iyo idinkoo kala bay tiri taabiciintii bay la hadlaysaa waa inteenna dulmiga la imaanayn weeye laakiin waxa weeye caaisha waa min asaabiqiin wa waa dadka wanaagsan wa calaa kulli xaal marka waxaa kaloo lagu fasiray daalimun linafsihi waxaa lagu fasiray qofka waxa weeye dunuub la yimid waajibaadkiina waxa weeye waa kuwii la yidhi khaladuu camalan saalixa wa aakhara sayi'a dulmi buu la yimid wanaagna waa la yimid waa mu'min laakiin dulmi buu sameeyey muqtasidkuna waxaa lagu fasiray waa qofka waajibaadka ilaaliyey oo waxa weye wax kasta oo lagu waajibiyey ka soo baxay saabiqana waxaa lagu fasiray macnaha muxaramaadkiina bannaanka ka maray saabiqana waxaa lagu fasiray waa midka wax kasta oo lagu waajibiyey ka soo baxay sunankii iyo wanaaggiina u degdegay oo waxyaalihii sunanka ahaa aad ugu degdegay oo aad u ilaaliyey haddana wax kasta oo lagu xarima laga xarimay xaaraamtii iyo makruuhaadkiina bannaanka ka maray kaas ayaa saabiqana lagu fasiray marka khulaasatul qowl aayaddan iyo aayadda horeba waxay tilmaamayaan dadkii in saddex loo qeybiyey dad waa saabiqiin dadna waa muqtasidiin oo waa asxaabulyamiin dadna waxa weeye waxa weeye waa daalimiin naftoodii dulmiyey oo dulmi ku dhacay laakiin muslimiina oo kulligood ay waxa weeye maaragtay wanaagsan yihiin ayaa lagu fasiray waa markii ummaddeenna marka laga hadlayo ummadihii hore haddii lagu dara marka fii suurati lwaaqica aayadaha marka la sheegay ayaa waxaa leeyihi thullatun min alawaliin wa qaliilun min alaakhiriin thullatun min alawaliin marka waxaa soo gelaya min aadam calayhi salaam waa koox ummadihii hore ka mid ah waa nebi walba intii u tartantay saabiqiintu u dheereeyey nebi kasta intii u dheereeyaa saabiqiin la yidhaahda iyo nebi maxamed intii u dheeraysay marka ilaa nebi aadam ilaa nebi maxamed markii ummadihii nebiyada rumeeyey oo saabiqiinta waa badan yihiin ummadeennaan markii lagu daro intii u tartantay oo u dheeraysay nebiga rumayntiisa waa qaliil wa marka sidaa daraaddeed ayay noqonayaan ummadihii hore iyo ummaddaa marka laisku daro ummatu maxamed baa yar laakiin asxaabul yamiinka ayaa ummadeennu badan tahay oo waxaa la yidhi waa thullatun min alawaliin wa thullatun min alaakhariin marka ummadihii hore oo dhan oo la isku daray iyo ummadeennan ummadda nebi maxamed ayaa isku dhigma waa sida axaadiid kale uu nebigu ku lahaa waxaan rajaynayaa inaad noqotaan nisfu ahliljanna kala bar dadka jannada gelaya waa xadiid saxiixa taas marka ayaa lagu fasiray iyadana marka khulaasatul waxaan ka qaadanaynaa tafaadulu ahli liimaan inay iimaankii ku kala sarreeyaan oo la kala duwan yahay ayaynu ka deliishanayna labada aayadood wuxuu kaloo shiikhu deliishaday xadiidka uu wariyey imaamu lbukhaari fi saxiixi iyo imaamu muslim fi saxiixi waa min xadiidi abi saciid alkhudri radia allahu canhu waa xadiidu shafaaca xadiidkii dheeraa weeye waxa uu xadiidkaa marka odhanayaa ilaahay baa malaa'igtii markay shafaaco qaadaan iyo nebiyadii iyo baa waxaa la leeyahay malaa'igtii orda naarta aado ka soo saara qofkii aad ku aragtaan jannada oo fii qalbihi wasnu diinaarin min iimaan shan darajaa la isdaba dhigayaa oo midba mid ka sii yar tahay wasnu diinaari halka diinaar waa hal shilin wey qofkii iimaan laga helay oo wax shilin la-eg oo iimaana qalbigiisa ku jiro waa shilinka yarkaa dhagaxa qofka intaa laga helo ka soo saara kabacdi laga soo saaraya haddana waxaa la leeyahay ku noqda ka soo saara man kaana fii qalbihi nisfu diinaarin min iimaan diinaarkii barki marka labadaa kee iimaan badan kii hore waa nis waa diinaar baa layidhi kan dambena waa nisfu diinaar haddee hal diinaar iyo barkiis la kala jebiyeyna dee barkaa yar marka ka soo saaraa leeyahy way ka soo saarayaan haddana ku noqdaa la leeyahay ka soo saara man kaana fii qalbihi waxa weye ay qalbigiisa ku sugan tahay man qaala laa ilaaha ila allah wa kaana fii qalbihi ay qalbigiisa ku sugan tahay waxa weeye mithqaalu maa yazinu min shaciira ma mithqaalu darati min iimaan darada marka culummadu waxay yidhaahdeen waa waxa ugu yar oo la arko shucaaca qoraxda markuu daaqadda kaaga soo galo waxa bidbidaya waa lagu fasiray quraanjada yartaa oo dhuuracasadaana waa lagu fasiray oo aad u yar na waa lagu fasiray waa wax aad u yar marka xadiidka abu saciid alkhudri markuu warinayo lafdigiisa wuxuu ka bilaabmaa waxay saxaabadu yidhaahdeen nebiga weydiiyeen hal naraa rabbanaa yowma alqiyaama rasuulku ilaahu ilaahay ma arkaynaa maalinta qiyaamaha markaasuu yidhi nebigu hal tudaaruuna ma dhib bay idinku qabanaysaa ma ku dhibtoonaysaan ru'yata ashamsi waalqamar macnaha qoraxda iyo dayaxa aragtidooda halkaa duhurkii qoraxdoo joogto inaad aragtid ma dhib bay kugu tahay ma qof baa kugu ciriiriyaya qof walba meeshuu joogo qoraxdii waa arkaa saasoo kalead ilaahay u arkaysaan maalinta qiyaamaha ey macnaha waxa weeye idinkoon waxba ku dhibtoon baad ilaahay toos u arkaysaan markaasuu nebigu xadiidkaa dheer ka sheekeeyey shafaacadii iyo waxa weeye sida dadka mu'miniinta naarta looga soo saarayo ayuu kulli ka sheekeeyey oo waxa weye markaasuu abu saciid alkhudri waxa uu yidhi fa in lam tusadiquunii haddiida in rumaynaynin faqra'uu fii qowlihi tacaala waxaad akhridaan qowlka ilaahay uu yidhi ina allaha laa yadlimu mithqaala dara wa in taku xasanatan yudaacifha wayu'ti min ladunhu ajran cadiima ilaahay in yar oo mithqaala dara oo waxa weeye xasanaada kaa dulmin mayo waa lagu xifdiyayaa waa lagu laalaabayaa see lagaaga dulmiyaa hal xasana markaa samaysay waa lagu tuban jibbaarayaa wey riwaayadda marka imaamu muslim ayaa waxaan leeyahay riwaayadda anas oo bukhaari iyo muslim ba wariyeen oo shiikhuu sheegay ayaa iyadana waxay odhanaysaa yukhriju min annaari ama yakhruju min annaari naarta ilaahay ka soo saaraya man qaala laa ilaaha ila allah qofkii ku dhawaaqay laa ilaha illa allah maxamedan rasuulullah wa kaana fii qalbihi qalbigiisana ay ku sugan tahay waxa weeye min alkhayri maa yazinu shaciira shaciiradu waa bahashaan yartaa heedda ah oo soomaalida aad mataqaa heed baa la yidhahdaa waa qamadiga kiisa yaryar oo xaggan dhulka etoobiya aada uga baxdaa galbeedka ayaa aada uga baxdaa reer galbeedkaa yaqaan shaciira la yidhahdaa haddana waddankeenna way soo gaargaarto waa la helaa waaba hal yar yara weeye oo beriiska iyo ka yaryar qofkii intaasoo kale ay ku jirto iimaan ah laakiin khayra laakiin laga helay laa ilaha illa allah maxamedan rasuulullah waa laga soo saarayaa naarta muxuu ku galay marka horeynu u sheegnay dadka naarta gelaya qaarna kufri iyo shirki bay ku gelayaan qaarna macaasi marka waa kii muslim ahaa oo tawxiidkii ku la yimid laakiin macaasi ku galay iyo dulmi weeye waa laga soo saaraya haddana wuxuu yidhi nabiga calayhi salatu salaam maa yazinu burra miraha yararkaa oo burka oo aad u yaryar oo iyagana saas oo kale aad u yaryar waa laga soo saaraya haddana wuxuu yidhi maa yazinu dara quraanjada yarta ah ama shucaaca yarkaa wixii la mida sida ibn alathiir uu ku fasirayo fii qariib alxadiid dara waxa uu leeyahay quraanjadaa la yiri gedgaduudan waa dhowracasada mida soomaalidu yidhahdaan waxaa kaloo la yiri shucaaca qoraxda fallaareeda markaa daaqadda furtid aroortii soo gelaya waxa bidbidaya oo aan ishu qaban karinna waa la yiri waa wax mitroscob iyo wax lagu arki karo oo aad u yarna waa la yiri marka calaa kulli xaal xadiidkana waa xadiid anas oo waxa weeye bukhaari muslim baa warinaya fi kitaab aliimaan marka waxay inoo caddaynaysaa axaadiisu shafaacana waa inoo imaan doonaa oo su-aalaha shafaacadana wuu ku imaan doonaa waxay inoo caddaynayaa axaadiidtaas iyo aayadahaas dadku inay ku kala sarreeyaan iimaanka sida darajaadka aakhira jannadaba loogu kala sarreeyo oo nebiga calayhi salatu salaam axaadiis buu tilmaamay waxa weeye dadka qaarkood sida inagu aynu hadda xidigaha u aragnoo kale inay isku arkayaan oo derajo sare dadkii garay oo markuu nebigu yidhi waxa weeye manaabira min nuur oo aad u sarreeya oo aad u arkaysaan mithla kowkabe diri waxa weeye sida xidiga weyn oo kale ayaa loo kala sarraynaya markaasay saxaaba yidhahdeen tilka manaazilu alambiyaa yaa rasuul allah taasi malaha waa manaasisha iyo meeshay tegayaan nebiyadu markaasuu y maya waa dad wanaag sameeyey oo waxa weeye qisdi iyo cadaalad la yimid oo cadaaladda wax ku dhaqay oo ahalkooda u cadaala idan waxaan halkaa ka garanaynaa marka tafaadul ahliliimaan oo maanta ma odhan karno abubakar sidiiq oo naftiisa iyo maalkiisaba ku difaacay diinta islaamka iyo innaga ayaa maanta isku iimaana suurtagalma mana noqon karno waana la kala sarreeyaa waa la kala derajo sarreeyaa marka halkaa waxay nooga caddaatay tacriiftii oo kaamila iimaanku inuu yahay qowlun wa camal yaziidu biaaca wa yanqusu bilmacsiya wa yatafaadalu ahluhu fiihi taas ayaa inoo caddaatay marka kabacdina waa sii wadaynaa walxamdu lilah rabbi alcaalamiin